galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo oo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a do idinkaga imaanaysa washington
waa maalin sabtiya bisha oktoobarna waa kow sannadka laba kun iyo lix iyo tobanka waxaanaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee toddobiyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban bogga v o a somali com iyo efemyada geeska afrika qaarkood idaacadda galabnimona waxaa sii wada jira idinku soo gudbinaya anigu waa maxamed cabdi iyo saara cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo ay dad ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen gaari waxyaaba qarxa laga soo buuxishay ayaa wuxuu ku qarxay marka soo horjeedka muxuu ahaa maqaaxida oo blue sky maqaaxid la yidhaahdo oo inta badan ay ka cunteeyaan dadka qurba joogta iyo muxuu ahaa dadka dhallinyarada waxweyn la isugu yimaado ilaahay baa maalin iska leh mahaantii wuxuu noqday qaraxii dhowr gaari ayaa meesha ku qaraxday ku baaba'day laakiin nasiib wanaag waxaan dhihi karnaa siday rabeen umay hirgelin
waxaad kalood maqli doontaan waraysi aanu la yeelannay danjiraha maraykanka ee soomaaliya isla idaacadda galabnimo waxaan idin haynaa sidii caadada ahaydba maalin kasta oo sabtiya ood ku dhegaysan doontaan baashaalkaadiyaanu buka baxsane igabaanihe
waa barnaamijkii xiisaha laha ee hambalyadii iyo heesaha iyo weliba qodobo kaloon idiin hayno marka hore sawirkii caalamka
laba qof ayaa ku dhimatay lix kalena way ku dhaawacantay qarax baabuur oo maanta ka dhacay magaalada muqdisho saraakiisha amniga ayaa v o eda u sheegay in baabuur nooca toyoto corola ah loona yaqaano uu ku hor qarxay maqaayadda blue sky oo ku taala bartamaha magaalada muqdisho laba ka mida dadka dhaawacmay ayaa la sheegay inuu dhaawacoodu fudud yahay ilaa iyo hadda ma sugna ilaa iyo haatan ma sugna goobta uu bartilmaameedkaasi ahaa saraakiisha dowladdu waxa ay sheegeen inaysan weli iyagu sugayaan in baabuurta goobtaasi la dhigay in uu isagu ahaa aan ku celiya halkaasi dhegaystayaal ilaa iyo haatan ma sugno goobta uu baabuurkaasi bartilmaameedkiisa ahaa saraakiisha dowladdu waxa ay sheegeen inaysan weli sugnayn in baabuurka goobta la dhigay iyo in uu socday guddoomiyaha degmada boondheere qaasim cabdulaahi xasan ayaa v o eda uga warramay sida ay wax u dhaceen
gaari waxyaaba qarxa laga soo buuxishay ayaa wuxuu ku qarxay marka soo horjeedka muxuu ahaa maqaaxida oo blue sky maqaaxid la yidhaahdo oo inta badan ay ka cunteeyaan dadka qurba joogta iyo muxuu ahaa dadka dhallinyarada waxweyn la isugu yimaado ilaahay baa maalin iska leh mahaantii wuxuu noqday qaraxii waa dhowr gaari ayaa meesha ku qaraxday ku baaba'day laakiin nasiib wanaag waxaan dhihi karnaa siday rabeen umay hirgelin maxaa yeelay gaariga meesha ku qarxay iyo dhibaatada gawaaridka la soo gaartay iyo dhibaatada bulshada soo gaartay aad u kala duwan tahay ilaa iyo hadda waxaa dhintay waa laba qofood waxaa ku dhaacma afar qof oo inta badan qaar kamid a ay yihiin dhaawac fudud marka waxaan dhihi karnaa rabitaankoodii iyo ujeedadoodii iyo balaayadii ay bulshada la damacsanaayeen mayna suurtogelin ilaahay ayaana yaskiray marka ilaah baa mahad iskale aan dhihi kara ururka al-shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan
isla wararka soomaaliya ayaynu ku jirnay xogeeyaha gaashaandhigga maraykanka ashton carter ayaa sheegay in wasaaraddiisu ay baadhayso warar iskhilaafsan oo ku saabsan weerar bacadii uu ciidanka maraykanka ku qaaday dalka soomaaliya master carter ayaa isagoo shir u jooga gobolka hawaayi ee dalka maraykanka warfidyaanada u sheegay in dhacdadan iyo mid kasta oo kale oo ay su-aali ka timaado ay dabagelayaan carter ayaa sheegay inaanu weli si soke u eegin weerarkii soomaaliya hase yeeshee uu natiijada ka soo baxda soo bandhigi doono marka ay baadhistu dhammaato waxa uu intaasi ku daray inaanu jirin ciidan militari oo sida ka maraykanka uga ilaalin og mabda'yada daahfurnaanta iyo la xisaabtanka dowladda soomaaliya ayaa dowladda maraykanka ka dalbatay inay sharaxaad ka bixiso duqayntii dhacday taasoo saraakiil soomaaliya ay sheegeen in lagu dilay saddex iyo toban ka mid ah ciidanka dowlad goboleedka galmudug wasaaradda gaashaandhigga maraykanka ee pentagon ayaa khamiistii sheegtay in weerarka in weerar isdifaacida oo ay qaaday ay ku dishay sagaal al-shabaab ka tirsan kuwaasi oo ku sugan kuwaasi oo ku sugnaa meel u dhow magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug
ciidamada dalka suuriya iyo mucaaradka kasoo horjeeda ayaa maanta mar kale isku dhacay iyada oo dhinacyadu ay dadaal ugu jiraan sidii ay ugu kala awood roonaan lahaayeen gacan ku haynta magaalada xalab halkaasoo dad ka badan laba boqol iyo konton kun oo dad rayida caruurna u badan ay ku xayiran yihiin ciidamada suuriya ayaa horay u dhaqaaqay si ay gacanta ugu dhigaan qaybo ka mida magaalada xalab oo ay maamulaan mucaaradku kadib markii ay rasaas ku rideen qayb ay magaaladaasi ka maamulaan ciidamada xukuumadda hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ku baaqday in la soo saaro boqolaal dada oo qaarkood dhaawacyo qaba kuna sugan magaalada bariga ku taalla ee xalab hu waxaa kale oo ay ku qiyaastay caruurta dhibanayaasha ah ee dhibaatadu ay soo gaartay saddex meelood meel ka mid a caruurtii ku dhimatay ama ku dhaawacantay dagaalkaasi dowladda bakistan ayaa jimcihii shalay shaacisay inay dib u dhigayso kulan dhici lahaa bisha nofembar kaasoo ay yeelan lahaayeen dalaalka ku yaala qaaradda koonfur bari eshiya bakistan ayaa dalka ay ishayaane indiya ku eedaysay inay xagaldaacinayso hannaanka uu gobolku iskaashi u sameynayo tallaabadan ayaa timid xilli ay soo baxayso xiisad ka jirta xadka labada dal iyo weliba mid diblomaasiyadeed oo labada dal u dhexaysa xiisadahan ayaa ka dhashay markii indiya ay bakistan ku eedaysay weerar daran oo horaantii bishii sebtembar lagu qaaday xarun ciidan oo ku taalla gobolka lagu muransan yahay ee kashmiir indiya ayaa horay go-aan ugu gaartay inaanay tegin shirkaas iyadoo sheegtay in fal argagixiso uu xadka ka socdo arrintaas oo dowladda bakistanna iska diiday bakistan ayaa shirka bakistan oo shirta bakistan oo shirka marti gelin lahayd ayaa sheegtay inay cambaaraynayso go-aanka indiya ee ka baaqashada shirka warkan ayaa laga soo xigtay wasiirka arrimaha dibadda ee bakistan war ka soo baxay xogeeyaha guud ee qaramada midoobay bankimoon ayaa lagu sheegay in qaramada midoobey ay aada uga walwalsan tahay xiisadda sii kordhaysa ee u dhexaysa labada dal ee hubka nukliyeerka haysta master ban ayaa labada dhinac ku booriyey inay isxakameeyaan
halka wararkaasi aad ka dhagaysanaysaanna waa la-aanta afka soomaaliga ee idaacadda v o e da sidii warkaba aad ku maqlayseen qarax xoogan ayaa maanta waxa uu ka dhacay afaafka hore ee maqaayadda blue sky ee magaalada muqdisho waxaana goobjoogayaashu ay sheegeen in qaraxaasi uu sababay baabuur laga soo buuxiyey walxaha qarxa ugu yaraan laba qof ayaa dhimatay afar kalena way ku dhaawacmeen halkaasi haddaba jamaal axmed cusmaan oo jooga washington ayaa faahfaahinta warkaasi weerarka siduu u dhacay wuxuu wax ka weydiiyey waryahayaga magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo goobtaasi tegey jamaal waa mahadsan tahay duurnimadii maanta xilligii qadada ayaa gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa waxaa lala beegsaday maqaayadda blue sky oo ku dhow ekiisa baarlamaankii hore agagaarkiisa taalada daljirka dahasoon haddii aan idhaahdo marka qarax wuxuu u dhacay baabuurka ayaa wuxuu soo galay afaafka hore maqaayadda islamarkaana goobta waxaa ku geeriyooday laba qof waxaa sidoo kaleeto ku dhaawacmay ilaa afar qof marka hadda waxaa ila taagan guddoomiyaha degmada boondheere qaasim cabdulaahi xasan bal guddoomiye maadaama aad goobjoog ahayd qaabka uu qaraxu u dhacay haddii aad ka hadasho bismillahi ramaan raxiim xasan kaafi waa mahadsan tahay saaad og tahaba aan muxuu ahaa saaki cadaayay duhurtii xilligii qadada lagu jiray ayaa muxuu ahaa gaari waxyaaba qarxa laga soo buuxishay ayaa wuxuu ku qarxay kasoo horjeeska muxuu ahaa maqaaxida oo blue sky maqaaxid la yidhaahdo oo inta badan ay ka cunteeyaan dadka qurba joogta iyo muxuu ahaa dadka dhalinyarada habeenkii la isugu yimaado ilaahay baa maalin iska leh run ahaantii wuxuu noqday qaraxii waa dhowr gaari ayaa meesha ku qaraxday ku baaba'day laakiin nasiib wanaag waxaan dhihi karnaa siday rabeen umay hirgelin maxaa yeelay gaariga meesha ku qarxay iyo dhibaatada gawaarida kale soo gaartay iyo dhibaatada bulshada soo gaartay aad u kala duwan tahay ilaa iyo hadda waxaa dhintay waa laba qofood waxaa ku dhaacma afar qof oo inta badan qaar kamid ay yihiin dhaawac fudud marka waxaan dhihi karnaa rabitaankoodii iyo ujeedadoodii iyo balaayadii ay bulshada la damacsanaayeen mayna suurtogelin ilaahay ayaana yaskiray marka ilaah baa mahad iskale aan dhihi kara marka guddoomiye gaarigu ma wuxuu ahaa mid socdo mise mid meesha ku baarsinaa oo qaraxi lagu diyaariyay haddii aad ka warbixiso run ahaantii gaariga annagu horta markii qaraxu dhacayay meel oo sida uga sii fogeyn ayaan joogay isla markii qaraxu dhacaa meeshaan imaaday laakiin dadkii meesha fadhiyay waxay noo xaqiijiyeen gaarigu inuu ahaa gaari socda gaari kale oo meesha ku kala wareegayo nin sarkiyaa uu leeyahay ee isku dhaceen halkaana qaraxii oo sidaa ku bilowday marka ilaa hadda xaqiiqda aan hayna waxay tahay gaarigu inuu ahaa gaari aan meesha lasoo dhigin laakiin gaari socdo uu ah marka imise gaari oo kale uu galaabtay meesha waxaan ujeednaa iminka in baabuur ay ku gubatay gawaarida halkan ku gubatay haddii aad sheegto tiradooda iyo haddii jiraan dad saarnaa oo gaadiidkii naftirkooda ku dhex dhintay maantii ilaa hadda gaarigii isqarxiyey marka laga reebo laba gaari oo kale ayaa meesha ku baaba'day gawaarida mid kamid ah qafmay saarnayn midna yarkii darawalka ahaa ayaa soo meydaha laga hoos saaray oo qaraxa dhex ka hoos jira marka waxaa labada meesha waxaa ku baaba'ay gaarigii qarax sameeyey iyo laba gaari oo kale gaarigii wax qaraxiyey xataa qofkii saarnaa waxma laga arkin ahaantii gaarigii ayaaba waxaa laga hayaa boolbool marka waad dareemi kartaa meel gaarigiiba bool laga waayey in muxuu ahaa qof aan la heli karin marka sidaasay wax u dhaceen dadkii dhaawacmay xagee loo qaaday waxaa loo qaaday isbitaal madiina ambalaasyada gurdi ambalaasyada qaada jamal sida aad maqlaysaba qaraxu wuxuu ahaa qarax aada u weyn hase ahaatee sida ay dadku wax u soo gaareen iyo sida qaraxu u dhacay haddii la fiiriyo wax isku dhow maaha qaraxaas weyn oo dhacay waxaa ku geeriyooday laba qof waxaana ku dhaawacmay afar qof dadkii dhaawacana waxaa loo qaaday isbitaalada magaalada muqdisho gaar ahaan isbitalka madiino iminkana goobtii waxaa ka socota nadaafad oo haweenkii nadaafadda ayaa xaaqaya goobihii qaraxa hagaajinaya iyo burburkii intaba meesha wuu ka muuqdaa astaamihii burburka gawaari badan oo gubanaa taalla laakiin iminka waxaa rabaa in meeshii la nadiifiyo oo sideedii hore dib loogu soo celiyo howl nadaafadeed ayaana ka socotay jamaal waa tahay xasan guddoomiyaha wuxuu noo sheegay in gaariga qarxay ay isku dhaceen gaari nin sarkaala uu leeyahay gaariga ninka sarkaalka uu leeyahay wax miyaa soo gaaray labada qof ee dhimatayse ma dad rayida ma askarba gaariga ninka sargaalka uu watay darawalkiisii ayaa saarnaa ninkii sargaalka ma saarnayn darawalkiina waa geeriyooday wuxuu ka mid yahay labada qof oo geeriyooday waa tahay xasan aad baad umahadsan tahay adaa mudan jamaal jamaal axmed cusmaan iyo xasan kaafi cabdiraxmaan qoysto waryahayaga magaalada muqdisho oo si toosa magaalada muqdisho ugu waramayay jamaal ayuu kuwaasi ay ahaayeen waraysigaasi halkaad ka dhegeysanayseena waa v o a washington
galab wanaagsan markala dhegeystayaal dhowaan waxa ay dowladda maraykanku danjiro u magacooday soomaaliya markii ugu horreysay muddo shan iyo labaatan sana ah danjiraha ayaa isna tegey muqdisho stephen schwartz oo ah danjiraha cusub ayaa maalmahan booqasho ku jooga dalka maraykanka isagoo la kulmayey jahliyadda soomaalida haddaba shalay ayaa danjiruhu nagu soo booqday stuudiyaha v o a waryaheena falastiin axmed iimaan ayaa weydiisay waxa uga baxay booqashadii uu dhowaan ku tegay muqdisho waraysiga waxaa si wada jira u soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan
xaqiiqdii waan u riyaaqay laakiin waa in aan qiraa in wakhtilxaadirkan aan muqdisho ku oodannahay xarun ku dhex taallo erboorka afar jeer ayaan tegay muqdisho tan iyo markii aan aaday bariga afrika runtiina wax badan ayaan qabannay dadka halkaasi ayay noogu imaanayeen oo ay nagula kulmayeen waxaa jiray diblomaasiyiin amisom howlo badan ayaan halkaasi ku qaban karnaa laakiin waxaan sugayaa oo aan rajaynayo ayaa ah in mar dhow ay dhacdo maalinta aan awoodi doono inaan ka baxo xerada eraboorka si aan u aado oo aan dadka ugula kulmo gudaha magaalada markaas sawir fiican ayaan ka qaadan karaa sida ay muqdisho u eg tahay dhowaan waxaad ka soo laabatay magaalooyinka seattle washington iyo minneabolis ee gobolka minnesota halkaasi oo aad kula soo kulantay soomaalida qurba joogta ee maraykanka maxay ahayd sababtaad u tegtay maxaadna kala hadashay
mahadsanid wuxuu ahaa toddobaad weyn laba maalmood waxaan joogay seattle laba maalmoodna magaalooyinka minneabolis iyo st bawl labada magaalaba waxaan kula soo kulmay boqolaal soomaali qurbajoog ah waxay la caadifaysnaayeen inay la kulmaan safiir maraykan ah oo loo xil saaray soomaaliya oo haddana u yimid iyaga si uu ula hadlo runtii anigana waxaan rabay in aan taas sameeyo sababtoo ah wax ay qayb ka tahay siyaasadda maraykanka ee dibadda sidoo kale qurbajoogta aad bay muhiim ugu yihiin dhulka hooyo ee soomaaliya lacag badan ayay u diraan dalka qaar badan oo ka mid ah ayaa dalka dib ugu laabtay si ay kartidooda iyo khibradooda ugula qayb qaataan dib u dhiska dalka marka waxaan rabay in aan aaraa iyo fikrado isdhaafsanno iyo sida ay u arkaan waxa ay dowladda maraykanka ka qaban karto halkaasi ma jireen talooyin ay ku siiyeen oo ku aadan xaaladda waddanka soomaaliya we had a lot of good discussions and i, I think I, I left those conversations uh, thinking harder about some things, particularly how Somalia and how the U.S. government is helping Somalia address.
waxaan yeelanay doodo badan oo wanaagsan waxaan u malaynayaa in wada sheekaysigaasi uu igaga tegay in aan si adag uga fikiro arrin gaar ahaan sida ay dowladaha maraykanka iyo soomaaliya uga caawin karaan dalka soomaaliya dhibaatada weyn ee ay wajahayaan dhallinyarada toddobaatan boqolkiiba dadka soomaaliyeed waa dhallinyaro ay da'doodu ka yar tahay soddon sano intooda badan waa shaqo la'aan qaar yar ayaa haysta shahaadada dugsiga sare marka sidee bay u noqon karaan kuwo wax soo saar leh oo bulshadooda u faa'iideyn kara sidoo kale xaaladda dhallinyarada ku nool maraykanka oo runtii qaar ka mid ah ay horumar wanaagsan sameeyeen waxaan kula kulmay minneabolis iyo st bowl kuwo ka tirsan hay-adaha amniga oo ay ka mid ahaayeen saddex ruux oo soomaali maraykan ah oo ka tirsan ciidamada booliska waxay ii sheegeen in soomaalida iyo ciidamada ammaanka dhexdooda ay hadda taallo kalsooni balse weli ay wax badan dhiman yihiin guud ahaanna aad bay u wacnaan lahayd in ay dhallinyarada qurbajoogta soomaalida ay dalkooda dib ugu laabtaan si ay door uga ciyaaraan dib u dhiska dalka soomaaliya khudbadaadii magaalada minneabolis waxaad ku soo qaaday duqayntii gaalkacyo madaxda galmudug oo uu ku jiro madaxweyne ku-xigeenka waxay ku adkaysanayaan in weerarkaasi ay maraykanku ku dileen askar soomaaliyeed xitaa golaha wasiirada ee soomaaliya kulan ay ku yeesheen magaalada caasimadda muqdisho waxay dowladda maraykanka ka codsadeen in ay ka jawaabaan weerarkii gaalkacyo adiga maxay tahay jawaabtaada arrintaasi ku aadan Well, let me say that the United States is committed, and we have been for a long time, to helping Somalia achieve peace and prosperity, and particularly the defeat of terrorism.
waxaan kuu sheegayaa in maraykanka ay ka go'an tahay wax badan ayaan soomaaliya ka caawinaynay sidii ay ugu guulaysan lahayd soo celinta nabadda iyo barwaaqada gaar ahaan sidii loogaga guulaysan lahaa argagixisada waxaan qaadnay weerar isdifaacid ah horraantii toddobaadkan waxaana uu qayb ka ahaa la dagaalanka dowladda soomaaliya ee kooxda al-shabaab laakiin si dhab ah ayaan u qaadanaynaa eedaynta ah in la dilay dad aanan dagaal ku jirin waaxda difaaca ayaa baaritaan samaysay iyada ayaana go'aamisay in weerarkaasi aanan lagu dilin dad rayid ah ama aanan dagaal ku jirin weli waxaan si dhow ula shaqaynaynaa galmudug puntland iyo dowladda federaalka si aan wax badan uga wada ogaanno waxa aan aaminsannahay in ay dhaceen iyo sida aan wax badan u wada shaqayn karno mustaqbalka laakiin waxaan ognahay in al-shabaab ay ka howlgasho xadka u dhexeeya puntland iyo galmudug waxay isku dayayaan in ay door ka ciyaaraan sidii ay tafaraaruq u kala dhex dhigi lahaayeen qabaa'ilka gobolka dego laakiin uma malaynayo in dadka deegaanka ay warkaasi ka qaadanayaan al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka galmudug dhowaan waxa uu ku eedeeyey maamulka puntland in uu maraykanka ku soo hogaamiyey weerarkii ay ku qaadeen duleedka gaalkacyo hadda sidaan ognahay waxaa jira colaad u dhexaysa puntland iyo galmudug marka arrintan miyaysan keeni karin isku dhac labada maamul ah Well, it shouldn't. Uh, I mean, the United States, uh, you know, is responsible for its own ac- activities, and uh, we're we're not, uh, you know, blaming anybody.
waa in aysan dhicin dowladda maraykanka iyada ayaa mas-uul ka ah ficiladeeda cidna kuma eedaynayno innaga ayaana kala xaajoon doonno labada maamulba si kala gaargaar ah laakiin tani ma ahan mid isku dirayso gobollada iyo qabaa'ilka halkaasi dega
waraysigii wariyaha v o eda falastiin axmed iimaan ay la yeelatay danjiraha cusub ee maraykanka ee soomaaliya fadhiyaya stephen schwartz waxaa inoo soo koobayey labada wariye nuur xasan nuur iyo xuseen barre dhegeystayaal waxaa naga xusuusinah in qeybo kale oo waraysigaasi ka mid ah aad idaacadahayga soo socod- soo socda ku maqli doontaan
haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha ibraahim xasan daandure iyo falastiin axmed iimaan ayaa nala socodsiinaya
waa barnaamijkeennii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha warqadda ugu horreysa ibraahim haddii aan ku hormaro waxa ay naga soo gaartay waa tahniyad dhalasho farxad leh hooye xakiimo muuse cadow iyo aabba faray sabriye iyo ubax faray iyo hooye siciido daahir xerow hooyo xulbo yuusuf waasuge iyo cilmi xuseen yuusuf iyo muno faarax fiidow iyo xulbo cabdi xuseen iyo cabdi faray sabriye maxamed cumar yuusuf mister waasuge iyo hooyo kayrto guure iyo cadar cabdulla baqari maryan faray sabriyo iyo hooye xaawo cismaan gaabow iyo maryan cabdulaahi siyaad dhammaan dadkaas oo kala jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay hambalyo hawada u marinayaan shire farey abshir iyo marwadiisa qaaligaha canab faarax fiidow oo gabar ugu dhalatay caasimada labaad ee gobolka hiiraan buulo burde gabadhaasi yar waxaa loo bixiyey ikhlaas shire farey sabriye waxaana leenahay soo barbaar ikhlaas noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray jaamaca maxamed bashiir iyo ibraahim xaaji maxamed nuux iyo waxay yidhaahdeen luul maxamed bashiir iyo maryan maxamed bashiir maxamed nuur cusmaan bashiir iyo cali cumar maxamed iyo waxay yidhahdeen bishaare sheekh xuseen iyo saciido maxamed bashiir qureesh maxamed bashiir iyo raxmo maxamed bashiir iyo maxamed nuur xasan yuusuf iyo cusmaan ibraahim axmed waxaana ay jecel yihiin dhammaantood in ay halkan hambalyo iyo bogaadinba ay uga diraan cabdifataax maxamed bashiir iyo waxay yidhaahdeen gacladiisa khatro maxamed mahad oo wiili waxaana jecel yihiin inay halkan hambalyo iyo bogaadinba ay uga diraan cabdifataax maxamed bashiir iyo gacladiisa khatro maxamed mahad oo wiili ugu dhashay buurweyn xaafadda ceel cadde ee waxay yidhaahdeen gobolka hiiraan waxaana ay kala joogaan dadkaasi muqdishow buurweyn iyo waxa ay yidhaahdeen buulo burte beledweyne jalalaqsi jidda riyaad iyo qatar iyo dubai iyo london nairobi mombasa iyo wajaale waxaan leenahay wiilkaasi aataaniyad u diraysaan allah ka dhigo mid soo barbaara oo dadkiisa iyo dalkiisaba anfaca salaanta aad noo soo dirteenna waanu idinka guddoonnay haye ibraahim markana dhankii sugaanta bal noo soo qabo markii aan ku rabay baad raadkayga goysood mid kaloo ruclaysay
waa cododka macaan ee cabdiqaadir xasan nageeye iyo hiba maxamed hudoon hiba nuura
markuu raaxa way helo qaranku horaw maray raacda ugu malaabtee waa ka sii rucleeya ilaa waa ku rubad go'ay rafaadi jiray abid markuu raaxa way helo qaranku horaw maray raacda ugu malaabtee waa ka sii rucleeya ilaa waa ku rubadgoay markii aan ku rabaybaad raadkayga goysood mid kaloo ruxulayse markii aan ku rabaybaad raadkayga goysood mid kaloo ruxulayse kilayga rogayba reeryadaa ku saare kilayga rogayba reeryadaa ku saare annaka ma ridaye Ee, ka yaabaye ee, ka yaabaye taalligelini ruuxaagayga qaadhi
waxa uu leeyahay nageeye nin rafaadi jiray abid hadduu raaxo weyn helo rarankuu horuu maray raacdo uguma laabtee waa kasii rucleeya ileen ileen waa ku rubad go-ay gadaal u fiirimayo miya maya hore uu sii soconayo ibraahim warqaddan waxay naga soo gaartay waa ubaxa lagu soo sharxay waa hambalyo aroos waxaa halkan tahniyad ka diraya maxamed cabdulla daylaaf iyo safiya yuusuf iyo cabduqaadir cilmi iyo waxay yidhaahdeen adeersalaad nuure iyo shukri xasan cabdi iyo xabse xasan iyo aniise xasan iyo suhaybe xasan saabir xasan iyo maymuun maxamed iyo sacdiye maxamed iyo maxamed cabdulle wadaad iyo ibraahim maxamed waxay dhammaan dadkaasi ay tahniyad aroos u dirayaan faa'isa maxamed deelaaf iyo maxamed cabduqaadir cilmi oo arooskoodu uu ka dhacay magaalada london ee u k maalintii jimcaha waxay leeyihiin noqda kuwii isku waara guri barwaaqo lamaane isku raaga kala hela ubad kheyr qaba aamiin ayaanu leenahay waa hagaag waxaan u baaqaya bashiir macalin xuseen iyo maxamed macalin xuseen xasan maxamed nuur iyo cabdiraxmaan macalin isxaaq iyo cali xasan macalin ishow iyo maxamed macalin ibraahim iyo nuunow cali isxaaq iyo maxamuud macalin yuusuf abuukar macalin xuseen iyo ayo ruqyo macalin samow abti yuusuf maxamed nuur cabdulaahi geedow iyo maxamed macalin salaad iyo aadan xuseen mursal maxamed aadan maxamed ganay iyo waxay idhahdeen mustafe xuseen mursal iyo shiimooy macalin maxamed iyo xasan cali suubow iyo cabdisalaan maxamed suubow iyo ugu dambaysta maxamed xaaji xasan waxaa dadkaasi ay kala joogaan garowe burtinle baydhabo sacuudiga u k iyo maraykanka waxayna taaniyad u dirayaan mahad cabdulaahi aadan iyo jamiilo macalin samow oo wiil uu ugu dhashay bay yidhaahdeen garowe waxaana ay leeyihiin wiilkaas waxaa loo bixiyey maxamed mahad cabdulaahi waxaana ay leeyihiin soo barbaara noqo kii dadkiisa iyo dalkiisaba anfaco ibraahim inta isguursatay inta loo dhalay iyo inta isdoonaysaba waxaanu usoo qabanaynaa codka macaan ee cabdulaahi cumar xarago heestii bi waa jacay
haddii aanan ku bogin haddii aanan ku bogin anaf bilis haweeneed bilicayga roonaa haddii aanan aanan ku bogin
bilis haweyneed biliciga runaa aan berye kuguma daalin berye kuguma daalin daalin lin berye kuguma daalin berye kuguma daalin daalin lin biyo haweyno horta bilisay waa maxay waa maxay sawtii aan ku bare shalay biyo haweyno horta bilisi waa maxay waa maxay sawtii aan ku bari shalay
haye ibraahim waa hagaaga codkii cabdulaahi cumar xarago iyo bi waa jecel ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada haye falastiin warqadan waa tahniyad dhalasho waxaa diraya hooyo cudbi cilmi iyo hooyo jawaahir sheekh xareed iyo hooyo sareedo cali kaahin iyo ardo suldaan ardanaadis iyo waa hooyooyin iyo bishaare cabdirashiid iyo maryan aadan iyo sacdiye siyaad iyo xaliimo mursal iyo faadimo mursal damac cabdirashiid nimco cabdirashiid maxamed shukri mursal cabdulaahi mursal mahad waa dhinacii aabbayaasha iyo xaaji cabdulaahi dheere iyo xaaskiisa iyo waxay yidhaahdeen adeer cabdi cismaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xasan cabdiraxmaan xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo shaafici maxamed xaaskiisa iyo caruurtiisa cabdi mukhtaar xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo raaga cabdirashiid xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo waxay yidhaahdeen waa abtiyaal iyo adeerayaal iyo waa bashiir cabdirashiid yang mulla ayaa la yidhaahdaa iyo maxamed cabdirashiid bareejo iyo mulle maxamed shukri mursal iyo cabdisalaan shukri baariyow boqorka ayaa la yidhaahdaa xasan sheekh maxamuud deeq darajo bashiir maxamed qodhob iyo axmed xuseen suulow iyo saamiye shukri mursal ladan anise shukri mursal anise muna la yidhaahdo iyo ruqyo siyaad aragsan iyo maqdis shukri mursal maandeeq iyo shamso maxamed mursal shankaroon iyo aamine maxamed mursal aamine dooq cabdi maxamed deeq sayidka iyo maxamed khaliif allabari iyo yaasiin shukri mursal yaaska iyo cabdiraxmaan shukri mursal oosil salmo cabdulaahi mursal queen safiya cabdulaahi mursal nataasha iyo sumaye shukri mursal indha uroon sakariya shukri mursal qaalib waxay dhammaan dadkaas oo kale jooga dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba ay dhalsho farxadle u dirayaan waxay yidhaahdeen aabba cabdulaahi mursal aadan iyo hooyo bishaare cabdirashiid oo wiil ugu dhashay degmada kaxda ee gobolka banaadir wiilkaas waxaa loo bixiyey munsar cabdulaahi mursal ducaduna waa xaggeena haye ibraahim waxaan leenahay wiilkaasi allah ka dhiga kii soo barbaara oo waalidkii wax tara dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray falastiin aabe cabdiqaadir cilmi iyo adeer salaad nuur iyo shukri xasan cabdi xabse xasan aanisa xasan iyo suheyb xasan iyo saabir xasan iyo waxay yidhahdeen maymuun maxamed iyo sacdiye maxamed iyo maxamed candulle wadaad iyo waxay yidhahdeen ibraahim maxamed waxaana dhammaantood ay taaniyad gaadhsiinayaan faa'iza maxamed delaaf iyo maxamed cabdulqaadir cilmi oo arooskooda uu ka qabsoomay magaalada london u k maalintii jimcihii waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waara eebana uu kala sii uqad qayr qabaa aniguna aamiin ayaan leenahay baarkaa i huraa berigiin bartaada waaye bilaney
waa codadka macaan hawees khamiis iyo banaxariisi janax ka waraabiya faadimo qaasin hilowle
buraaqdii rasuulka buwaysaa tahay kaama baaqahay buraaqdii rasuulka buwaysaa tahay kaama baaqahay baashaalkaadiyaanu bukaa baxsanee iga baanihe baashaalkaadiyaanu bukaa baxsanee iga baanihe beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaar bilane bisha ii bokolka nuur badane biriqdooy boqol iiga roog bisha ii bokolka nuur badane biriqdooy boqol iiga roog boqortii bilcaanta aad tahay badalkaada ma soo baxaye boqortii bilcaanta aad tahay badalkaada ma soo baxaye beerkaa i huraa birigiin bartaada waayo bilane bagaada isaaq bilanay baasimadhina berigii burhaananka waayo baadwaakagoae beriga
beerkaa iguraa birigiin bartaada waayo bilanee bagaada isaa bilanee
bihii jannaad barqaaya iyo baxra saaf soo baxaaye. Bihii jannaad barqaaya iyo baxra saaf soo baxaaye. Ambaar iyo bubaal dhigaye, beerka badbaadaday waaye. Ambaar iyo bubaal dhigaye, beerka badbaadaday waaye.
beerkaa iguraa birigiin bartaada waayo bilanee bagaada isaa bilanee beerka hura ayaan intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada taa ku noqon falastiin waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray aabe xasan maxamed xasan iyo hooyo xabiibe xaaji qaadirow aabe xuseen maxamed xasan iyo hooyo xaliima abuukar macalin iyo axmed xuseen maxamed ruqiyo xuseen maxamed iyo zahro xuseen maxamed iyo faadumo xuseen maxamed iyo zahro macalin xasan safiye macalin xasan batuulo macalin xasan iyo abti waxay yidhaahdeen saleebaan xaaji yarow iyo khadiijo nuur adeer maxamed cali maxamed iyo cabdiqafaar cabdiraxmaan maxamed xaaskiisa iyo caruurtooda raxmo macalin xasan iyo xasan axmed jamaal cabdiqaadir macalin xasan jaweeriye macalin xasan iyo khadiijo yuusuf walaal dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxaana ay jecel yihiin taaniyad farxad leh iyo heestanba inay gaadhsiiyaan maxamed macalin xasan iyo waxay yidhaahdeen raxmo xuseen maxamed oo aqalgalkoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho gaar ahaana degmada wadajir ducaduna waa xaggeena arooskeena aamin eebban ubad kheyr qabaheeda kala siiya ayaan idin leenahay waxaa hambalyo aroos halkan ka dariya dhammaan shaqaale weynaha waxay yidhaahdeen haas petroleum waa cali maxamed cumar cali boqor nimcaan cadaane xuseen cilmi iyo barre maxamed daahir iyo axmed nuur maxamed qamsiin ayaa la yidhaahdaa iyo maxamuud cabdi jaajaale iyo farxiyo yuusuf cabdiye qadar maxamed maandeeq iyo axmed yaasiin dagaal iyo maxamed cabdi xirsi dhammaan dadkaasi waxay yidhaahdeen waa shaqaalahaasi oo isku duuban waxay hambalyo aan la soo koobi karin ay u dirayaan maamulaha maxamed ibraahin cusmaan awrfuul iyo hoodo cabdinuur kibaar oo aqalgalkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa gaar ahaana hoteelka harwanaag isku waara ubad qeyr qabna kale hele aamiin ayaanu leenahay haye ibraahim dhegeystayaasheenna dhinacii heesaha ayaan mar kale ku noqonaynaa falastiin waxaan moodi jiray maxaa moodi jirta hadduu qofku yiraa ka war maxaa moodi jirta cumar dhuul cali ayaa noo sheegay
waxaan moodi jiray inantan mulkee in jacaylku muday waxaan moodi jiray inantan mulkee hoy in jacaylku muday isna waxaan arkaa kumaalaynaya midh inaanay qabin isna waxaan arkaa kumaalaynaya midh inaanay qabin waxaan moodi jiray inantan mulkiyey inay ila mid tahay waxaan moodi jiray aan mulkiyey hoy inay la mid tahay isna waxaan arkaa inay maqan taho ay meel kale jirta isna waxaan arkaa inay maqan taho ay meel kale jirta waxaan moodi jiray inantaan mulkiyey inay miyir qabta waxaan moodi jiray inantaan mulkiyey hoy inay miyir qabta isna waxaan arkaa inuu mayracdo shaydaan melmelay isna waxaan arkaa inu mayracdo shaydaan melmelay
aanu intaasi ku dhaafno codkii macaanaa ee banaxariistii jannaha ka waraabiyo cumar duule cali haye ibraahim warqadanna waxay leeyihiin waxaanu si kal iyo laaba u salaameynaa daadihiyaasha barnaamijka xiisaha badan ee hambalyada iyo heesaha ee v o e da waanu idinka qaadna ayaanu idin leenahay si xiiso badan dhammaanna maamulka macalimiinta iyo ardayda iskuulka weyn ee big ben school ee ingilishka ee ku yaala caasimadda jamhuuriyadda jabuuti ee jabuuti gaar ahaana xaafadda weyn ee la yidhaahda belbela waxay halkan hambalyo iyo salaan qaaliya hawada u marinayaan siyaad cabdi aadan iyo saade maxamed yuusuf oo wiil ugu dhashay magaalada jabuuti wiilkaasi waxaa loo bixiyey samatar siyaad cabdi aadan ducaduna waa xaggiina haye ibraahim soo duceeye.
samatar soo weynaa uu soo barbaar noqo kii waalidkii anfaca iyo dalkiisa iyo dadkiisaba waa hagaaga waxaa noo baaqayaa cabdiraxmaan macalin saaq iyo cali xasan macalin ishow iyo maxamed macalin ibraahim iyo waxay yidhaahdeen nuunow cali isxaaq iyo maxamuud macalin yuusuf iyo abuukar macalin xuseen iyo ruqyo macalin samow iyo cabdulaahi geedow iyo maxamed macalin salaad iyo mustafe xuseen mursal iyo shiimooy macalin maxamed iyo waxay yidhahdeen cabdisalaan maxamed subow iyo maxamed xaaji xasan iyo waxa ay yidhaahdeen ha ka tegina cali xasan macalin ishow waxa ay jecel yihiin inay halkan hambalyo uga diraan mahad cabdulaahi aadan iyo jamiilo macalin samow oo wiil ugu dhashay garow warqadda waxay naga soo gaartay markana xaggayga ugu dambeysay ibraahim hooye xabiibo sheekh axmed iyo aabe sheekh cali cabdi maxamuud iyo faadimo sheekh xasan iyo dacanab cabdi maxamuud iyo fartuun sheekh cismaan iyo waa ayeeyayaal arda sheekh axmed ciise xaaji iyo xaliimo cali dable cali dhuux cilmi maxamed iyo siciid xasan maxamed iyo baashe cali xaashi iyo cabdiqaadir siciid dhabancad iyo mursal cali cabdi maxamuud iyo cadar xuseen maxamed maxamuud iyo xamdi xirsi maxamuud iyo biyood nuur faarax iyo hooyo waxay yidhaahdeen saamiye xasan garaad iyo cabdirasaaq cabdulaahi xooshey iyo samsam cabdirasaaq cabdulaahi iyo ibyan cabdirasaaq cabdulaahi iyo kowthar maxamuud macalin maxamed cabdirasaaq cabdulaahi mustafa cabdirasaaq cabdulaahi siciid cabdirasaaq cabdulaahi anwar cabdirasaaq cabdulaahi qayse cabdirasaaq cabdulaahi xuseen cabdirasaaq cabdulaahi maxamuud cabdirasaaq cabdulaahi dhammaan waxay hambalyo hawada u marinayaan lamaanaha kale ah bay yidhaahdeen brofesor muxidiin cali cabdi iyo caruusada titooreysa ayaan cabdirasaaq cabdulaahi oo arooskooda uu ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan degmada yaaqshiid xaafadda carafaad waxay leeyihiin isku waara ubad kheyr qabana kala hela aamiin ayaanu leenahay waa hagaaga waxaan dhegaystayaasheenna soo qabanaynaa heesta halkudhiggeedu yahay manaxaan jacayl waxaana ku luqaynaysaa shukri shin heestaasi ayaana gabagabowaa guud ahaan barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha tan iyo taan dib dambe ugu kulmi doonno waa ibraahim xasan daanduray iyo falastiin axmed iimaan oo idin leh sidaa iyo nabad
Thank you. martisoora iga raba meelaan filaynayo mabuu iga soo baxay inaagaan macsuubo martisoora iga raba mar horan afayfto markaagana akayso haigu soombaxan kaa maarmayanigoye magacaagi waan dhig ee muuqeenna kala qari mar horan afyefto markaagana akayso haigu soombaxan kaa maarmayanigoye magacaagi waan dhig ee muuqeen kala qari mudaan kala maqnayno muuqaagi weysnaa muqdisho aan ka dayay mudaan kala maqnayno muuqaagi weysnaa muqdisho aan ka dayay u tallaabay magataay cadaalaga sii maray mareeg iyo masagowga maka waaye ceel dheer u tallaabay magataay cadaalaga sii maray mareeg iyo masagowga maka waaye ceel dheer mar horan afayfto markaagana akayso heestaasi oo u da- waxay u dambeysay barnaamijkii salaamaha wayna la socodsiinayeen wariyaheenna falastiin axmed iimaan iyo wariye daanduray intaa haddii aynu kaga gudubno haddii aynu dib ugu noqonno soomaaliya waraddana soo gaadhay ayaa waxa uu sheegayaa in qarax uu ka dhacay magaalada garbaharey waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheenna khadar maxamuud xareed khadar salaan iyo soo dhoweyn kadib sidee ayay wax u dhaceen
sadar waad mahadsan tahay saaxiib wararka ka imaanaya degmada garbaharey ee xarunta gobolka gedo soomaaliya waxa ay sheegayaan in labadii iyo badkii duhurnimo ee maanta uu qarax miino uu ka dhacay gudaha degmada garbaharey ee gobolka gedo qaraxan oo ah qaraxa miino ayaa waxaa la geliyey amaba lagu aasay bakhaar ku yaala bartamaha magaalada garbaharey oo ay dadku ku badan yihiin deetana wuu qarxay gudoomiyaha maamulka degmada garbaharey eh, nuur maxamed buraale oo aan goor dhoweyd khadka telefoonka garbaharey aan kula hadlay waxa uu ii sheegay in ugu yaraan afar qof ay ku dhaawacantay qaraxa miino ee maanta ka dhacay degmada garbaharey ma uusan sheegin wax dhimasho ah oo uu ka dhashay qaraxa maanta ka dhacay garbaharey waxa goobta qaraxa uu ka dhacay sandheere waxay ahayd goob ku taalla bartamaha magaalada garbaharey oo dadkuna ay aada ugu badan yihiin xilli aada loo mashquulsanaana uu qaraxa uu dhacay gudoomi- gudoomiyaha garbaharey waxa uu intaasi ku daray in qaraxan ay hoosgeliyeen kooxo uu ku sheegay in amniga garbaharey ay khalkhal gelinayaan miis amaba miis weyn oo ku yaalo mid ka mid a bakhaarada ku yaalo degmada garbaharey waxa uu sidoo kale sheegay in afarta qof ee ku dhaawacantay qaraxan uu mid ka mida uu aada u liito halka saddexda kalena dhaawacooda uu fudud yahay ma uusanna sheegin wax khasaare kale oo ama dhimasho kale oo ka dhashay qaraxaantii waan gartay ma jirtaa cid sheegatay inay qaraxaasi ka dambeysay
sameer ilaa iyo hadda ma jirto cid ka hadashay ee, weerarkan ka dhacay ee, degmada garbaharey amaba sheegatay mas-uuliyadda qaraxa ka dhacay maanta laakiin waxaa jirta sandheere qaraxyo kala duwan oo horey uga dhacay garbaharey oo khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawacba leh eh, ka dhashay oo ay sheegteen maleeshiyada kooxda al-shabaab inay ka dambeeyeen mas-uuliyadda weeraradii ka dhacay garbaharey Eh, laakiin qaraxan maanta ka dhacay garbaharey ee ka dhashay khasaaraha afarta qof ee shacabka ah ee ku dhaawacmay weli ma jirto cid ka hadashay balse eh, maamulka garbaharey ayaa waxay la xidhiidhinayaan in qaraxan maanta uu xiriir leeyahay qaraxyadii hore uga dhacayay garbaharey waan gartay aad baad umahadsantahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o e-da khadar maxamuud xareed oo noogu warramayay qarax la sheegay inuu ka dhacay magaalada garbaharey ee gobolka gedo wixii warara ee ka soo kordhana idaacadahayaga soo socda ayaad ku dhegaysan doontaan dhinaca kalena sidii aad ku maqasheen qaybihii hore ee idaacaddeennan qarax baabuur ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ay sheegatay mas-uuliyaddiisa ururka al-shabaab haddaba wararkii ugu dambeeyey qaraxaasi waxaa inoo haya wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo haatanna khadka telefoonka si toosa ugu jira bal xasan kaafi waxaad iiga warantaa waxa ka soo kordhay qaraxii
sahra aada iyo aad ayaad u mahadsan tahay sida aan horeyba idaacaddeenii ugu sheegnay waxa maanta xilligii duhurkii uu qarax ka dhacay maqaayada loo yaqaano blue sky oo ku taala inta u dhexaysa taalada daljirka dahsoon iyo taalada xaawataako maqaayada blue sky waa maqaayad inta badan ay ka cunteeyaan dadka qurba joogta ah xilligii sanadii ayaa gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxa uu ku qarxay afaafka hore ee maqaayada xilligaas marka intaan qadada la gaarin ka hor meesha dad badan ayaa joogay laakiin dadkii maqaayadii gudaheeda ayay ku xaraysnaayeen markuu qaraxu dhacayay taasoo keentay inay dhibaatadu ay aada u koobnaato waxaana meeshaasi ku dhintay sahrooyin laba qof oo rayida laba qof oo mid kamida uu yahay ciidan oo nin sargaala gaari uu watay darawal u ahaa baabuurkiina waa burburay ninkaasna waa dhintay nin kale oo rayid ahna waa geeriyooday sidoo kale waxaa ku dhaawacmay lix qof oo kale oo laba kamidihii uu dhaawacoodu fudud yahay afarna dhaawacooda ay cuslaayeen oo ambalaasyada lagu daadgureeyey meesha qaraxu ka dhacay waxaa xiray ciidamada booliska iyo nabad sugidda dhammaan laamaha amniga dowladda federaalka ayaa meesha yimid goobtii waa la xiray si loo ogaado dhibaatada qaraxu uu geystay baabuurkii qarxay waxa uu sababay inuu gawaari kala galaafto ilaa dhoo saddex baabuur oo kale ayaa iyana meesha ku gubatay marka xal arrintu sidaa ayay u dhacday iminkana waxaa ka socda goobta howlo nadaafadeed oo haweenkii nadaafada ayaa qaraxii baabuurtii jajabtay iyo raadadkii qaraxa ayay meesha ka tirtirayaan oo goob nadaafad ayaa iminka ka socota waa tahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste aad baad u mahadsan tahay wararkii ugu dambeeyey ee qarax ka dhacay maanta magaalada muqdisho oo laba qofi ay ku dhimatay tiro kaloo lix ku dhodhowna ay ku dhaawacmeen ayuu noo soo koobayay wararkii ugu dambeeyey guud ahaana qaraxaasi waraysigiisaasi waxa uu soo gebagabeynayaa idaacaddeenii galabnimo waa maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigu asaare cabdi axmed oo idinle intaynu mar kale hawada ku kulmi doono nabadgelyo
martiisooda iga raba meelaan filayniyo mugduu iga soo baxay inaangaan macsuulo martiisooda iga raba mar horaan afayfto markaagana akayso haigu soombaxan kaa maarmayanigoye magacaagi waandhi ee muuqeenna kala qari